soomaaliya ayaa markii ugu horraysay yeelanaysa baarlamaan ka kooban laba aqal kuwaasoo kale ah aqalka sare iyo aqalka hoose waxaana sida qorshuhu yahay aqalka sare ee baarlamaanka cusub la dhisi doonaa ka hor intaaysan dhicin doorashada aqalka hoose ee golaha shacabka ee soomaaliya aqalka hoose oo ka koobnaan doona laba boqol toddobaatan iyo shan xildhibaan ayaa lagu soo xuli doonaa sida uu hadda yahay ee beelaha afar iyo bar halka aqalka sare uu isna ka koobnaan doono konton iyo lix xubnood oo min siddeed xubin ay ku yeelan doonaan maamulada koonfur galbeed jubbaland galmudug hiiraan iyo shabeellaha dhexe halka maamulada somalilan iyo puntlandna ay ku yeelan doonaan golaha aqalka sare min koob iyo toban xubnood shirkii madasha wadatashiga ee madaxda soomaalida ee laba iyo labaatankii bishii juun lagu qabtay magaalada baydhabo ayaa lagu go'aamiyey in gobolka banaadir uu golaha aqalka sare ku yeelan doono laba xubnood taasoo tirada guud ee xubnaha aqalka sare ka dhigaysa konton iyo lix xubnood sababta ay maamulada somalilan iyo puntland ay u yeelanayaan xubnaha dheeraadka ee golaha aqalka sare ayaa lagu sheegay in labadaasi maamul ay soo jireen muddo fog iyo sidoo kale inay yihiin gobollada ugu badan ee soomaaliya dadka soomaaliyeed ayaa isweydiinaya doorka ay labadan ee aqal ay ku kala yeelan doonaan baarlamaanka cusub ee soomaaliya haddaba muxuu yahay doorka labada aqal ee aqalka sare iyo aqalka hoose su-aashaasi waxaa ka jawaabaya oo aan weydiiyey xildhibaan siciid maxamed cali oo ka tirsan baarlamaanka dowladda soomaaliya doorka aqalka sare iyo maxaanku raa aqalka hoose aqalka sare horta waxaa la dhahayaa labaduba waa baarlamaan waxaa la dhahayaa golaha shacbiga ee baarlamaanka golaha shacbiga iyo aqalka sare ayaa loo kala yaqaana aqal hoose iyo aqal sare horta ma jiro labada waa laba xildhibaano oo meel wada fadhiisanaya golo ah laba golo ah oo iskaabayo golaha shacbiga oo dadka soo dooranayo oo la keenayo waxa waaye waa kan laba boqol iyo toddobaatan iyo shanta shacbiga ayaa soo dooranayo saasuu ku imaanaya golaha aqalka sarena wuxuu asaga noqonayaa mid ay soo xulaan isteedyada marba markaan dhahayo dowlad goboleedyada jubbaland sideed bay haysataa maxaan ku rahday koonfur galbeed sideed bay keenaysaa koob iyo toban puntland keenaysaa sidii haddaraad shaxda loo sameeyey ayay ka imaanaysaa saasa horta imaanshahooda iyo dhiskooda saasay yihiin aqalka golaha shacbiga ah kaasi waxaa sharci dejiye sharci dejiye waaye kan aqalka sare wuxuu u taagan yahay ama uu qabanayaa mararka maxaanku rahda sharciga markii la dejiyo ee qaarkiisa laysku qabto ayaa waxaa loo gudbinayaa aqalka sare aqalka sare ayaa waxay isku raacayaan wixii dadkan isku raaceen ama wixii socodsiin waayeen meel macnaha waxa oo labada dhinac ku socon waaya ay dhammaystirayaan waa dhammaystirka baarlamaanka golaha shacabka waa aqalka sare waxan kuwan waxay ka hadlayaan ama waxay u taagan yihiin markaan leeyahay golaha shacbiga waxay u taagan yihiin soomaaliyao dhan soomaaliya shacabkiisa dhan ay u taagan yihiin inkastoo soomaaliya ay tahay markii ugu horraysay oo ay yeelanayso golaha aqalka sare ayaa haddana waxaa jira walaac ay qabaan siyaasiyiinta iyo dadka qaar kaasoo ah inuu sii kordhi karo mar haddii la dhiso golaha aqalka sare iskudhacyadii mas-uuliyiinta sarsare ee hay-adaha dowladda maadaama xubnaha aqalka sare ay ka kala imaan doonaan dowlad goboleedyada dalka ka jira dadka fikirkaasi qaba waxaa ka mid ah cabdisamed macalin maxamuud wasiirkii hore ee arrimaha gudaha iyo amniga soomaaliya haatanna ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya waa bilcagsi waxaa isagana ra-iisul wasaaraha yaa influency madaxweynuhu kuleeya aqalka hoosoo kale ku leh asagaa markuu rabo isugu yeeri kara asagaa maxaa la yara u khudbay marka waxaad moodaa aqalka sarena inuu si indirectia ugu xiran yahay ra-iisul wasaaraha aqalka golaha shacabkuna uu si toosa uu madaxweynaha ugu xiran yahay marka awal hore waxaa jiray problem madaxweyneha ra-iisul wasaarahe waxaa imaan doona mid kasii dhibaato badan siaan qiyaasayo dabcan aqalka golaha shacabka markastaba awood badan laakiin kan kaleeto oo maxaa la aqalka sare la yiraahdo haddii sharciga waa aragto mar walba sharciga aada looma tixgeliy hadii sharciga la tixgelinayo wuxuu matalaa statesku matalaa laakiin waxaa imaan kari karta oo dhici karta in mararka qaar siyadii qaarkood ka xumaadaan ama ay markaasi xubnahoodii ay dib ugu yeeraan oo dhici karta inay shaqo joojin oo dowladda federaalka ah ay ku timaado waxaana hadda ka muuqata sida dastuurka kale ku taala marka la rabo in shir deg deg ah oo aan caadi ahaan laisugu yeero haddii laba maamul goboleed ay soo codsadaan qoraal soo qoraan waa laisugu yeerayaa aqalka sare inuu dib usoo isugu yimaado waxaa ii muuqata haddii aan hadda dastuurka si cad loo kala qeexinin in dhibaatada ka taagan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha mar walba isqabsanayaan ay sii badan doonto labada golana ay markasta isudhicilaa iyo hadda si rasmiya looma qeexin shaqada ugu badan ee uu qaban doono golaha aqalka sare hase yeeshee waxaa la hadal hayaa in marka la dhiso golaha aqalka sare aysan waxba iska bedeli doonin shaqooyinkii hore ee uu qaban jiray aqalka hoose hilowle aadan maxamed waxa uu ka mid yahay siyaasiyiinta sida dhow oo la socda arrimaha labada aqal ma qaba inay wax iska bedelayaan waayo labada aqal waa laba aqal oo baarleen u shaqaynaya qaranka soomaaliyeedna wada leeyahay marka wax dhibaato oo ayaga ka dhex dhici karana ma jiraan sida dadka qaarkood hadda ay ku fikiraan inay leeyihiin labada aqal ma wada shaqayn karaan waayo aqal kaste waa madax bannaan yahay guddoonkiisa waa u madax bannaan yahay shaqadiisana waa gaar marna way wada shaqeeyaanoo shaqooyin ayaga khuseeya isugu yimaada marna way kala shaqeeyaan marka waxaan is leeyahay aqalka hoose aqoon bay soomaalidao dhan u leedahay siduu u shaqeeyo iyo siduu u dhisan yahay iyo sida hadduu u shaqeeyaba marka sidaa awgeed wax dhibaato ah oo isaga imaanaya labada aqal ma jiraan laakiin aqalka hoose siduu horeybu ugu soo shaqaynaya jadwalku ku socduunba ku socon doonaa dowlad goboleedyada dalka ka jira ayaa door muhiima ku leh dhismaha labada aqal iyadoo la raacayo heshiisyadii ay madaxda soomaalida ku wada gaareen shirarkii madasha wadatashiga muxuu yahay doorka maamul goboleedyada ee labada aqal cismaan maxamed cali wasiirka arrimaha dastuurka ee maamulka galmudug ayaan weydiiyey marka koowaad doorka ugu muhiimsan waxa weeye dowlad goboleedyada waxaa lagu qabanayaa shirarkii lagu soo xulayay baarlamaanka wey kow meesha beelaha lagu qabanaya waa magaal madaxyada dowlad goboleedyada waa doorka doorkaas wey doorka labaad waxa weeye securitigii ayay sugayaan oo de meeshii ayaga hoosan ayagaa samaynayeen ayagaa wixii martigeliyey doorkaasay leeyihiin laakiin xulusta marka laga hadlayo waxa weeye xulusta dowladda dhexe federaalka iyo dowlad goboleedyadu intuba saamaynta guud ay ku leeyihiin oo de wixaas lagu heshiiyo madasha ka soo baxay ayaa lagu soconayaa oo waxa weeyaan macnaha waa ka mid oo ayaga hadda wax gaara ma keensan karaan dowlad goboleedyada wax gaara oo xulus gaara iyagu u keensan karaan ma leh inkastoo laleeyahay maaragtay in aqalka odayaasha oo kale aqalka sare proposalka madaxweyneyaasha soo samaynaya golaha fulintana waa lasoo maaragtay waa lasoo marinayaa dadka loo propos garanaya inay noqdaan matalan golayaasha aqalka sare xubnaha maamul goboled kasta ay kaga jira waxaa proposalka soo samayn doona madaxweynaha iyo golaha mxaha fulinta dowlad goboleedyada ma aqaan lakiin an waxay la tahay wax ugu muhiimsan waxay tahay dowlad goboleedyada waxaa laga rabaa inay ixtiraamaan muxuu ahaa nidaamka loo dejiyey maaragtay in doorashada ku dhacdo in la ixtiraamo baa muhiima sidaa matalan marka la xulayo baarlamaan xul baarlamaan sidaad og tahay waxa weeyaan waxaa odayaal shadhaqanka beelaha ayaa soo xulaya odaga u dambeeyaana saxiix hale oo boqol iyo saddex shantan ka mid ah ayaana soo gudbinaya liiska dadkana markaas kabacdi oo egada ayagaa xulaya kabacdina waxaa dooran doona boqol iyo konton iyo kow macnaha konton iyo kowba xildhibaankiiba dooran doona marka sidaas in loo ixtiraamo ayaa baa loo baahan yahay anisal ay la tahay dowlad goboleedyadu wax gaara ay ku samayn karaan ma muuqato haddii la raaco nidaamka la dejiyo muddo ka badan labaatan sano oo uu dalka soomaaliya burbursanaa haatan soomaaliya waxa ay wajahaysaa marxalad ka duwan tii hore waxaana lagu wadaa in dalka dhowaan ay ka qabsoonto doorasho cusub oo lagu dooran doono dowlad cusub oo dalka gaarsiin doonta afarta sane ee soo socota khadar maxamuud xareed v o a kismaayo